الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر عيبه يا خيارته كي من يقورك قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلي فصل في خيار العتيقة waxaa u fasiliyey tii xorowday khiyaarkii iyo doorkii ay yeelanaysay cataqad idaa cataqad ama cataqad low cataqad hadday xorowdo addooni taxta man bihi riqbun iyadoo uu qabo mid addoonnima ku sugan tahay oo ay hoostiisa tahay habata laha alkhiyaaru khiyaar iyo door baa u sugmaya ilaa idaa kaana inuu yahay xoraynteedaasi fii maradilmowti xornimadeedaasi maradulmowtkii sayidkeeda inuu yahay mooyaane walxalaa huluthu xoolihiisa saddex meelood oo meeshii loo ogolaan laa yaxtamilu aanu ixtimaalayn oonu qaadaynin suquuda almahri maharka dhiciddiisa maca qiimatihaa qiimaheedana lala jiro uu la jiro wa huwa khiyaarkuna fawriyun waa mid fawri oo deg dega fa in cataqa hadduu xoroobo qabla faskhiha intaanay fasakhanin ka hor ayuu xoroobay aw macahu ama la jirkeeda ayuu xoroobay aw macahu yacnii la jir ayuu markaa u xoroobay batala khiyaaruhaa khiyaarkeedii waa burayaa waxaa sheekhu leeyahay cataqad low cataqad hadday xorowdo addoon taxta man bihi riqun mid addoonnimo ay ku sugan tahay oo addoona hoostiisa ahaydoo uu qabay sabata lahal khiyaaru khiyaar iyo door bay leedahay inay guurka ay iska fasakhdo ama is-arag ka hor ahaato ama kadib ha ahaato leanna mar hadday iyadu xorowday dee inay addoon markaa u ahaato haweenay ama xaas xoogay nuqsaan baa ugu sugan waxaana waasala xadiidka imaamu muslim warinayo haweenaydii bariiro la odhan jiray ayaa xorowday waxaana qabay addoon muqiis la odhan jiray fakhayaraha rasuul lahi sala alla alay slm waa doorgeliye addoonka ninkeeduna addoonkaasoo aya fakhtaarad nafsaha nafdeedii bay dooratay oo sidaasay kaga fasakhatay riwaayada bukhaariga waynu garanaynaa ee ibnu abi jamrahaba ku taalay ibnu cabbaas waa kii ka soo warinayay ee lahaa bariiro ninkeedu wuxuu ahaa addoon la yidhaahdo muqiis waxaad moodaa inaan hadda isha ku hayo xaaladdii way ii sawiran tahay isagoo daba wareegaya oo ooyaya oo ilmadu ay garhkiisa ka dareerayso oo daba socda oo yacnii ay dee ka fasakhatay oo doonaya inay ku soo noqoto ayaan hadda sidii waxaan isha ku hayo oo kale aada moodaa buu yidhi markaasaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo arkayey arrintaa haweenaydaa dee nigaa ka wasakhatay ee uu daba ordayo ee sidaa markaa u jecele ilmadu markaa ay garhkiisa ka daadanayso ayaa wuxuu cabbaas ku yihi yaa cabbaas alaa tacjabu cabbaasow miyaanad la yaabaynin min xubi muqiis bariira wa min buqdi bariirata muqiisan jacaylka uu ninkaasi muqiis laydhaah haweenaydaa bariiro u qabo ee ay keentay dee inuu markaa daba socdo oo uu ka daba ooyo oo ilmada markaa u daadiyo iyo nacaybka haweeneyda bariro laydhaha nin kalay nacab tahay nebigu sala allahu calayhi wasalam low raajactiinaa haddaad yacni soo ceshay amaad ku noqon lahayd waa wanaagsanaan lahayd buu ku yidhi markaasaa waxay tidhi yaa rasuululahi taamurunii miyaadi amraysaa ma waxaad leedahay ku noqo markaasuu uhi innamaa ana ashfacu mee waan ergeynayaa amar kugu siin maayo oo inaad yacni ka wasaq qaadato mar haddii aada xorowdaysa walaadoonkii yahay xaqaba aadu leedahay laakiin waan kaaga ergeynayaa waxay tidhi laa xaajata lii fiihi haddaba iga daa rasuulallah mar haddaanad i amraynin ee aada ergo u tahay ergadaa iga daawati ya rasuulallah ninkaa dan kama lihi macnaha waxaad alla ka arkaysaa saxaabadu sida ay wuxu fahansanaayeen dee amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam inaan la khilaafi karaynin wixii sharcigu ku ilsaamiyey iyo wixii sharcigu markaa aanu ku laasimin waajib kaga dhigin iyo wixii door loo siiyey ayay kala saarayeen xabaab bnu mundir beder markii ay degeen waa kii ku lahaa yaa rasuulallaahi halkan ma ilaahay bayna dejioo yidhi dega mise waxaynu ku degnay un dee makiide iyo xeel dagaal baynu ku degnay markaasuu yidhi may xeel dagaal baynu ku degnay haddaba yaa rasuulallahi meeshan inay kici buu yidhi meeshani meel habboon maaha hadday makiide iyo tab dagaal tahaye nimanka biyahaynu ka fadhiisanaynaayoo dabeedna waynu la dirinaynaa inagoo inana biyihii ka fadhi ayana bilaabiyeyaba saasaynu ku jebinayna macnaha sidaasay markaa isaga eegayaan inta sharcigu faray oo ay tahay inay u hoggaansamaan oo khiyaar iyo door aanay ulahayn iyo wixii sharcigu markaas u baneeyey inay markaas samayn karaan kala tegi karaan markaa masalada kaas ayaa u daliila culimadu waxay yidhahdaan markii dambe yani aan ku arkayay shuraaxda walow aanan hadda xasuusanayn awoodda ay leedahay markii dambe isagii baa markaa iyadii baa jacaylkii isu rogay nacaybkiina iyadiibu isagiibu isku rogayoo markii dambe iyadaa daba wareegi jirtay oo markaa in looga ergeeyo dooni jirtay isaguna sidiibuu markaa u nacyo waxaa dambe masaluu ka soo reebay addoon markaa xorowday oo addoon uu qabo oo aan markaa khiyaar lahayn ilaa idaa kaana fii maradi lmowt dhowr qeyd baa ku xidhan ilaa idaa kaana cidquha qabla alwadi wa waqaca fii maradi lmowti inuu cidqigeedan iyo xorowgeedan yahay ayagoon isarkin weliba fii maradi lmowti fii maradi lmowti sayid sayidka xanuunkii uu ku dhintay sayidkeeduna ayuu xorayntani dhacday ama dee mid munajisa ama mid sifo hore ku xidhnayd ha ahaatee qofkan dee xanuunsanayana waynu soo marnay oo hulus wixii aan ahayn xoolihiisa wuu ka xajirsan yahay wuu ka xayiran yahay wahulusu huluskii maalkiisa istexbalado meeshina laa yaxtamilu ma ixtimaalayo ma qaadayo suquud almahri meherkeeda dhiciddiisa maca qiimatiha qiimaheediina lala qabo oo tusaale ahaan oo kale hadday qiimaheedu boqol tahay meherkeeduna boqol ahaa hanti wuxuu haysaa kalena uu boqol yahay haddii ay fasakhato ilan waana qabla dukhuule waa furqa min jihatihaa furqo jihadeeda ka timi waayaane boqolkii meherka ahaa wuu dhacayaa boqolkaa meherka ah ee ilahaydna dee waxaa sayidka xoolihiisii ayay ka mid taho waa hulusulmaal marka boqolkaasi uu dhaco huluskii ila waa maradulmowde xornimadeeda waxaa hadday hulusulmaalkiisa tahay unbay xoroobilayde huluskii markaa ma wada noqonayso oo marka ay boqolkaasi dhacaan dee meeshii laba boqol unbaa soo hadhaya markaa qeyb ka mida ayaa addoon noqonayso huluska wixii ka dheeraadii addoon bay noqonayaan addoonnimadii bay ku baaqi ahaanayaan ila warasana may banaynine mar haddii aynay markaasaa tahayoo waxa xoroobay uu qeyb u yahay ee aanay wada xoroobin dee wax khiyaaroo yeelanaysaa markaa ma jirto markaa waa iska masala daqiiqa oo markaa la sii xidhiir lahun addoommada ilaa idaa kaana inuu yahay xornimadeeda qabla alwadi oo wawaqaca fii maradi lmowti uu dhaco waa suluuna xaa laa yaxtamilu aanu markaa ixtimaalayn oonu wada qaadaynin suquud almahri maharka dhiciddiisa maca qiimatiha lala qabo wa huwa haddaba khiyaarkaasi fawriyun waa mid degdega ee fain oo yani marka ay xoroodaba waa inay si degdega ay u qaadataa fain cataqa hadduu ninka xorooba qabla faskiha aw macahu maca alfaskiba ayaa markaasu xoray badala khiyaaruhaa khiyaarkeedii markaas waa burayaa macanao dararkii iyo markaa dee taciibigii kaga imanaya ayaa meesha ka baxayo way sinmeen faslu fiima yaktadii wadulxaayidi fi qubuli waxau halkana u fasiliyey wuxuu keenayo gabadh caadale haddii xubinka taranka looga tago wixii ka imanayey wuxuu uhi yusannu waxaa la sunneeya liman wadiyaal xayida gabadh caadale ka u taga an yatasadaqa bidinaarin inuu sadaqadayso in wadiiha fii iqbaali demi dhiigga qaabilkiisa iyo hortiisa haddii uga tago wa binisbihi niskii dinaar niskii ayuu bixinayaa fii idbaarihi marka uu jeesto waxaynu hore u soo marnay waxyaalihii ay caadadu keenaysay inay xaaraan ahayd ruuxu intay caadada leedahay alistibdaacu fiimaa bayna surati wa rugba xuduudda iyo labadala wixii udhaxaysa in laga istimtaaca xaaraan ayay ahayd factasilu nisaa fi lmaxiidi baa ilaahay yidhi ka dheeraada dumarku intay caado leeyihiin markaa haddii ay dhacdo dee inuu markaa ninkii haweenayda iyadoo caadala u tago maxaa ka imanaya horta dee dembi waa ku dhacay hadduu xalaashday waa ku gaaloobaya markaa yuusanu waxaa loo suneeyay weli liba wadiica qofka u taga arxayda gabadh caadale xubinka taranka uga taga isagoo dee u bareeraya oo og xaranimadaas an yatasadaqa inuu sadaqaysto bidinaarin dinaar inuu sadaqaysto dee dinaarkuna maanta waa innagan sakadaba labaatankii dinaarayno waa afar garaam iyo shan iyo labaatan riige weeye dinaarku in wadi ahaa hadduu u tegay weeye fii iqbaali dimni dhiigga yacni awalkiisii markii uu dhiiggu markaa soo qaabilay ee dee xoogga ahayuu badnaa wa binisbihi nisbu dinaar ayuu markaa bixinayaa fii idbaarihi jeesashadiisa markuu dhiiggii jeesu sii go-ayey hadduu markaa u tago waxaana arrintaa tilmaamaya xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo asxaabu sunan ay warinayaan iyo xaakim nebigu sala allahu calayh wasalam uxu idaa waaqaca arajulu ahlahu wahiya xaydun ninkuu marka uu ku dhac u taga xaaskiisa ayadoo caadadii leh in kaana daman axmar hadduu dhiig cas yahay oo dee xilligaa dhiiggii markaa casa u soconaya falyatasadiq bidinaar wain kaana asfar xilligaa uu dee sii go-aye markaa booraha noqdana falyatasadaq binisfi dinaarin dinaar barhkii ha sadaqadayso kitaabu sadaaqi sadaaqi iyo meherkii ayuu kitaab yahay asadaaq iyo asidaaq waxay yidhaahdeen maa wajaba binikaaxin ow waطin ow tafwiiti budcin qahran ka irdaacin waa waxaa ruuxa dumara ugu waajibay ku yeelata guurka ama galmo iyo xidhiidh kale oo lala sameeyon guur ahayn wixii ay ku yeelato ayaa la yidhaahdaa min asidqi ayaa laga keeno dee qofka bixinaya ayaa inuu guurka markaa ka run sheegayo ayuu tusinayaa markaa mahar waa la yidhaha sadaaq waa la yidhaha nixlo waa la yidhaha fariida xabaa ajr calaayiq cuqri dawr nikaax khars sud sudaqa iyo sudaqa magacyada faraha badan buu leeyahay dee ilaahay baana qur-aankiisa inagu farayo waatu nisaa saduqaatiina nixla dumarka siiya baa ilaahay yidhi meheradooda ninkii haweenaydii doonayay in loo guuriyo iltamiso low khaatiman min xadiid waar fargal xadiidana ha ahaadee bal waxaan kuu guriyoon meher ka dhigo raadi buu yidhi marka waxaanay yidhaahdaan culimmadu waxa la yaaliyo wixii wax la iibsanayo haman iyo lacag looga dhigi karo sadaaqna waa laga dhigi karaa wa huwa haddaba sadaaqu nawcaani waa laba nooc musaman wa mahru mislin mid la magacaabay iyo mahru masaal falawalu ka hore yastaqiru waxa uu ku sugmayaa bilwadi wadiya galmiya mucaamalo ow bimowti axadin ama midkood dhimashadii wayatanasafu waxaanu ku kala badhmaa bifurqatin kala teg laa min jihatiha aan jihadeeda ka imanin qabla dukuuli dukuul iyo isaara ka hor waxaynu aragnaa marada qaarkood inay la leeyahay haweeneed mehermahaal bay yeelataa marada qaarkoodna meherkii loo magacaabay bay yeelataa kitaabkanoo markaa aynu sheegnay inuu qaab qawaacida ama dawaabidahoo kale u socdo ayaa maanta inoo kala sheegaya kutubta kale fiqiga ahi saa uma kala dhigaan wuxuu ku uhi huwa nawcaani marka hore meher ama sadaaq waa laba nooc musaman midi waa mid la magacaabay oo caqdiga lagu magacaabay ama ha yaraada ama ha badnaado waxaanaynu ka soo gaadhsiinay wax liyaaliyo wixii saman laga dhigi kare wax lagu iibsan karo ha yaraada ama ha badnaadee sadaaq buu noqonayaa markaa wax liyaaliyo wixii la maalaysto ee xoola noqdaa sadaaq iyo meher buu noqonayaa markaa in wax yarna waa la magacaabi karaa wax badanna waa la magacaabi karaa sadaaq midi waa musamanoo waa kaa la magacaabay midina waa mahru milin waa mahru mahaal oo waxaa la soo qaadaa dumarka lamidka ah isku qaraabada ay yihiin isku da-da ay yihiin isku aqoonta ay yihiin isku quruxda yihiin isku wax kasta sifaadka ay wadaagaan ee dumarka qaraabadeeda meherkooda lagu meheriyo oo kalaa loo soo qaadaa haddaba wuxuu uhi falawalu ka hore ee la magacaabay yastaqiru waxa uu ku sugmaa oonu dhicin bilwadi wadiyo galmo haddii uu iyadoo meherkii dhacay oo haweeneydii meher loo magacaabay ay is arkaan meherkaasi haweeneydaa wuu u sugmay oo dib uga dhici maayo wakayfa taakuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd ilaahay wuxuu leeyahay sidee ayaa u qaadanaysaan iyadoo qaarkiin qaarka kala gaadhay bal sida islaamku u dadayo ama yacnii huga uu saarayo xidhiirika ragga iyo dumarka dhex mara bal u fiirso aayaadkan waqad afdaa bacdukum ilaa bacd barhkiin barhka kala gaadhay baa ilaahay sawqaadaas macnaha mar haddii isgaadhidaasi ay dhacday dee haweeneyda meherkeedii wuu u sugno si loogala noqdaana meesha ma taallo dee waana istimtaacaasoo muqaabilo istimtaacina waa sameeyey ow bimowti axadihimaa ama midkood dhimashadii nikaax saxiixa iyo caqdi saxiixa baa dhex maray midkood baa dhintay wuu ku sugmay meherkii markaasoo mar hadduu caqdigii halkaa ku dhammaaday meherkii waa ku sugmay labadaa arrimood buu ku sugmaa khalwo iyo hadday isla gaar noqdaan waa mas'ala mukhtalafa la ysku khilaafayoo haddii aanay mucaamalo dhex marin laakiin ay isla gaar noqdaan shaaficiyo waxay qabaan inaanu meher ku sugmaynin culimada madaahibta qaar baa qaba mar haddii uu daaha iyo aqal kaa xidhay meel wada galaan meherkeedii way yeelata taasi waa mas'alo wayatanasafu meherku wuu kala badhmaa wuxuu ku ka waa kii musamaa hadda la magacaabay bifurqatin kala tag laa min jihatiha aan jihadeeda ka imanin ee isaga jihadiisa ka yimi ama labadoodaba markaa dee xaggooda ka wada timi laakiin hadday furqadu jihadeeda ka timi haddii kala tagu qabla dukuulna ay tahay meherkeedu u dhaca laakiin mar hadday min jihatihi isaga ka timi qabla dukuulna ay tahay meherku wuu kala badhmaa aayadda qur-aankaaba waxay tilmaamaysaa wain طallaqtumuuhunna dumarkii haddaa furtaan min qabli an tamasuuhunna idinkoon taabanin taabasho ka hor ba hada iminkana taabashay aayaddu ka cabirta waqad faradtum lahunna fariida idinkoo wuxu magacaabay fa nisfu maa faradtum wixii aa u qadarteen kala barkii bay yeelan ilaa yacfuuna waxyaalaha kala tagyada kale ee dhinaciisa ka yimaadaana alaaqa qur-aanku caddeeyuun baa looga qiyaasay bay leeyihi kaasi waxa weeye waa kii la magacowdayoo labadaasuu ku sugmaa furqaa laa min jihatihana wuu ku kala barhmaa kaa waad haysaa isaga halkaa ku xidho wathaaniika labaad yuctabaru waxaa hortu lagu ictibaariyaa mehermasaalka binisaa'i casabatiha casabadeeda dumarkooda uma binisaa'i araami arxaami arxaamtii dumarkooda ka jadaatin ayunkii wakhaalaatin uma binisaa'i beladiha beledkeeda dumarkooda waman yumaasiluhaa iyo cidda kula midka ah bijamaali qurux ow didihi ama quruxii ka sii horjooda wuxuu uhi wathaaniika labaad wahuwa mahrulmili waa mahrumathaale xaggeebaa laga ictibaariya laga soo qaaday yuctabaru waxaa laga ictibaariyaa binisaa'i casabaatiha casabooyinkeeda dumarkooda ama herkooda ayaa laga ictibaariyaa dumarku casabo may lahayn laakiin waa dumarka haddii nin laga dhigo casabo u noqon lahaa walaalaheed edooyinkeed hablahay edada u ahayd edooyinkeed hablahay edooyinkeed dhaleen waa kuwaa dumarku casabo maro wataynu soo marray ee waa haddii lagadhiga casabo u noqon lahaa kuwaas ayaa meherkooda looga ictibaarinaya uma haddii kuwaa la waayo oo masalan waanay jirinba ama meherkoodii baa la garan waaye ama waa wada hablo cid ka guursatay ugu horraysay u guursatay weeye maxaa leeyihi binisaa'il arxaami arxaamtii kale een xaggan casabada ahayn dumarkii kale qaraabada ahe arxaamta ee xaggan kale ka imanayey ka jadaatin ayoyooyinkii iyo wa khaalaatin iyo habaryarihii iyo qoladii xaggan ka imanaysay ayaa markaa meherkooda loo eegayaa waa kuwa xagga hooye ka yimi casabaadkuna kuwa xagga aabba ay ahaayeen arxaamduna waa kuwa xagga hooye ka yimi uma haddii kuwaa la waayana binisaa'i beladihaa beledkeeda dumarkooda meherka markaa meherkooda ayuunbaa markaa mehermahaal u noqonaya iyo waman yumaasiluhaa cidda kala midka ah ee uga dhigantaa bijamaalin qurux ow didihi ama dee quruxdaa wixii ka soo horjeeday iyo waxyaalaha markaa dee raqbada iyo dooniddu marka ay ku kala tagtee xagga da-da xagga inanimada xagga carmalnimada xagga aqoon aqoonta waxyaalahaasoo dhan baa markaa laga ictibaarinaya haddaba weyejibu waxa isweydiin leh meher masaal haddaba goormuu waajibaa isaguna garanay meherkii la magacaabo musamihi isaga waa wixii caqdiga lagu magacaabay wuxuu ku waajibaa fii nikaaxin wayejib wuxuu ku waajibaa fii nikaaxin wawadin galme ayuu ku waajibaa wa khulcin buu ku waajibaa wa rujuucin can shahaadatin ka noqosho markhaati buu ku waajibaa wa radaaci nuugme ayuu ku waajibaa arrimahaa shanta ah ayuu mehrumahaalna ku yimaadaa wayejibu waa waajibaa mehrumahaalkii shan meeloodoo fii nikaaxin guur buu ka waajibaa isaga inoo sheegi doono sheekhu wawadin galma ayuu ku waajibaa wa khulcin khulucay markaa haweenaydii ninkii iska khulucday buu ku waajibaa wa radaaci nuugma iyo jaqsiin markaa dee haweenay uu qabay laga jaqsiyey buu ku waajibaa wa rujuucin can shahaadatin ka noqosho markhaati ayuu ku waajibaa fa nikaaxu haddaba fii maa low tasawajahaa waa hadduu guursado mufawidatan haweenay isbandhigtay ayuu guursaday wawadicahaa dabeedna waa la mucaamalooday aw maata axaduhumaa baa dhintay qabla alfardi qadaraad ka hor iyadoon waxba loo qadarin ayuu dhintay iyo wa fiihimaa low kaana almusamaa wixii la magacaabay xaraaman hadduu yahay ow milka kayrihi hadduu yahay ow majhuulan hadduu yahay ow caynan buu ahaaday teli baa dhimatay qabla qabdihaa intaanay gacanta ku dhigin ow shurida fiihi shardun faasidun shardi faasida ayaa la shardiyey ow nakaxa niswatan buu bimahrin waaxidin dumar afar dumaru meher qura ku guursaday ow astaqahaa hawban mare ayuu sadaaq uga dhigay calaa annahu harawiyun inuu haraad markaa mare loo nisbeeyey uu yahay fabaana marwiyan mare markaa marwo meesha laga ka timi ayay noqotay u caddaatay wa fi lguruuri iyo kediddii iyo degiddii kamaa mara siina soo mariyo wa fii kayri daalika kaa kayrkii waxa u yidhi haddaba sheekhu shantii arrimood buu midba haddana inoo soo qabtay wuxuu uhi fa nikaaxu nikaaxa iyo guurka uu mehermahaal waajibaa fii maa low tasawajahaa waa isagoo haweenaydii guursada mufawidatan ayada oo dee isbandhigtay macnaha weligeedii ku tiri bilaa meher iguuri markay haweenaydu tiraa bilaa meher igu guuri ayaa la yidhaha mufawida dabeetana waa guriye waxaan kuu guriyey meherla-aan buu yidhi ama wuu iskaga aamusay ama meher masaalkeedii wax ka hooseeyuu ku guuriye ama lacag aan dhulkanba laga isticmaalin ayuu ku guuriye wawadiiha iyadoo markaa meher la-aantaa loo guriyey wadiiha lana mucaamalooday sideedabana waxaynu sheegnay sidii cibaarada minhaajku ahayd yusanu tasmiyatu fi lcaqdi wayajuusu ikhlaa'uhu minhu sidaynu minhaajkiiba ku marnay guurka caqdiga in lagu magacaabo meherku waa sunne wayajuusu ikhlaa'uhu minhu in meher iyo caqdi la sameeyo oo aan meherkii aan la cayiminna way way furan tahay markaa dee wuxuu ku sugnaanayaana waa arrimahan marka gabadha mufawidada hee bilaa meherka la meheriyey ayuu meher masaal ku waajibaa fiima low tazawajaha mufawida wawadiiha waanu la mucaamalooday haweenaydii markaa waxay yeelanaysaa meher masaal bay yeelanaysaa leanna wadigan mar hadduu nikaax saxiixi dhacay dee wadigana laa yubaaxu bilibaaxa nikaax markaa ibaaxo markaa laguma baneeye caqdi ayaa laga maarmaana caqdigina meher ayuu keenayaa waxaanu ku istiqraaraya u ku sugnaanaya wadigan wax musaboon la magacaabayna ma jirin meher masaal bay yeelan markaa dumarkii casabaadkeeda wixii meher looga dhigay ama arxaamteedii ama nisaa-u baladiha waa mid midi aw maata axaduma qabla alfardi ama midkood baa dhintay markii sidaa meherla-aan haweenadii lagu guuriyey intaan la qadarin isagaa qadari kara iyadaa qadaran karta waa la isla ogolaan karaa iyadoon waxba la qadarin ayaa midkood dhintay markaana meheru masaal bay yeelanaysaa leanno dee galmadu sow may kii musama ahaayo la magacaabay may sugaynin markaan meher la magacaabin meheru masaal bayayay sugaysaa dhimashadu way sugaysay meherkii la magacaabay kii aan la magacaabine markaas mehermasaalkiina way waajibin markaan waxba la magacaabin waxa kaloo u daliilaa xadiid ay abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja nasaa-i asxaabu sunan warinayaan haweeney la yidhaahdo barwac bintu waashiq ayaa nakaxad bilaa mahr mahar la-aan bay guursatay famaata zawjaha qabla an yufrada lahaa mahr iyadoon waxba loo qadarin baa ninka dhintay faqadaa rasuul lahi sal lla slm bimahri nisaa'ihi wa bilmiiraahi dee meherkii dumarka dumarkiisa meherkoodii iyo dhaxal ayuu u xukmiyey macnaa dumarka midkaa meherkii ay yeelanayeen waxa kaloo meher masaalku sugnaa wa fiima low kaana almusama xaraaman waxaan la magacaabay baa wax xaaraana yacnii waxa xaaraana oo sida khamri oo kale ayuu meher uga dhigay aw milka hayrihi ama wax cid kale leedahay wuxuu hanti uu soo dhacay ama dhulaanu lahaa inuu cid ka dhacay buu meher uga dhigay aw majhuulan ama shay laga jaahil yahay dhulalkayga mid ka mida daarahaygii mid ka mida guryahaygii gawaadhidayda mid ka mida buu yidhi shaygii musama ahaayee la magacaabay markaa waa fasahaaday mar hadduu fasahaaday waxaa looga guuraya mehermasaal baa looga guurayaa aw caynan meherku wuxuu ahaa cayn iyo shay muuqdaa teliba laakiin dhimatay qabla qabdihaa intaan gacanta aanay ku dhigin horteed shay masalan gaadhi ayuu meher uga dhigay wuxuuhi gaadhigaa garuusalga gaadhiga garandaha gaadhiga wax ayaan meher kaaga dhigay buuli waa shay mucayana dabeetana intaanay gacanta ku dhiginba gaadhigiiba gubtayba ama waa qallimo waa baaba'ayba caqdu sadaaq markaa waa fasaqmayaa leanna waxay leen waa madmuunu damaana caqdin waa masaladii qawaacid alfiqiyaha iyo farayd albahiyaha iyo aynu ka arki jirnay caqdigu fi yad sadaaqu fii yaddi zawji ma madmuunu damaana caqdin ba mise waa madmuunu damaana yaddin marka waa damaana caqdin oo damaana caqdin waa damaan sababtiisu caqdi tahay waxaana lagu damaanaa wixii muqaabilkiisa ah wixii muqaabilkiisa ah ayaa lagu damaanaa oo dee hadda maxaa hadduu isagii meesha maxaa muqaabilkiisa dee meher masaal laakiin haddii lagu dhaha damaana yadin baa la damaanaya bedelka sharcigaabaa lagu magdhabaayo ama shaygaa masalkiisii ama qiimihiisii ah imika shaygii markuu dhintay lama odhanayo qiimihiisi muxuu ahaa oo mutaqawim hadduu aha ama hadduu misliga misligiisi muxuu ahaa lama odhanayo liannahu maaha madmuun damaanayo yadin maaha waa madmuunun damaana caqdin mar hadduu damaan caqdi yahayna waxaa lagu magdhabaa muqaabilkiisa sharciga ayaa lagu magdhabaa dariska qaybtiisa hore halkaa inagu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني صداقي سيما ماله ومهر مثال واجبي أو عينا تلبت قبل قبضها أي كسوى بحر أو شريد فيه شرط فاسد ama sadaaqiyo meherkii la magacaabay ayaa shardi fasaadiyo xumeeye baa la geliyey masalan yo waan kuu guuriye meherkeeduna waa intaa bishardin laakiin dee khiyaar baanu meherkaa ka leenahay ama ninkii baa yidhi balmaya dee waa igu yar badan yahay waan ka soo fikiraya khiyaar baan ka leehay ama abeeda le khiyaar ma iyadii baa khiyaar ma isagii shardi faasida markaa meherkaasi waa fasahaadaya bermasaal baa looga weecanaya ow nakaxa niswatan ama dumar afar dumara ama saddex ayaa bimahrin waaxidin mahar keli ayuu ku guursaday kaasina wuu fasahaadayaayo dee gabarh kasta hadda wixii khusaynayay ayaan la garanaynin dabeetana mid walba meherumahaal ayaa u waajibayo li'annoo dee waa dad kala baxsan oo sidee bay haddaba ku suurtogelaysaa afar dumar ah mahar keliya in markaa lagu wada meheriyo waxaa la yidhi waa awow awow baa wuxuu guurinayaa afar hablood oo afar inanuu dhalay oo dhintay ay kala dhaleen iyagu waa ilmaadeen waa afar hablood inamadiisoo dhintay baa dhalay isagaa u weliya dee mar qurun buu mid la wada jeclaado wuxuuhi afartaa habloodena wowga wahayba dee waan kuu guuriyo kun dollar baan kuu guuriy dee kiina afartiiba wada aqbalay dee hal meher quray wada yeesheen markaa kunkaasumay wada yeesheen ama adeerkood oo dee hablow adeeru wada yahay buu guurinayaa ama waxaa guurin karaa wakiil awliyadoodii ka wakiila oo masalan afar nin ayaa hablahoodii nin u wada wakiishay inuu guuriyo dee mar qurun buu markaa mid ka wada faasaxaybuu midka u wada guuriyeyba taana waa lagu suuraysa kara laakiin aabbo oo kale kama iman karto waayo aabba dee hablihiisa ilaa akhawaad bay walaalay noqonayaan inuma wada guurin karo afar hablood u dhalin inuma wada guurin karo ila waa walaalo walaalna lama kulmin karaye marka imaa jadun wa imaa camun wa imaa wakiilun can awliyaa'ihim ayun bay ka suurto gelaysaa aw asaqaha haweeneyda wuxuu wuxuu sadaaq iyo meher u siiyey sawban mare ayuu meher u siiyey cala annahu harawiyun inuu harawi yahay fabaana marawiyan ayuu caddaaday waxa weeye harawi waa loo nisbeeyey magaalo haraad la odhan jiray marawina waa loo nisbeeyo loo aaneeyo laga keenay ama lagu farsameeyey marwa magaalo la yidhaahdo waa meelahan dee imika dhulkan wax laga keeno oo kale ee markaa dee mara jaynaa shay markaa jaynaa shay jarmala shay caynkaasa la odhanayo gaadhigaasoo jarmala baan meherkusiiyo dabeetana kuuri buu noqdayba ama jabaan buu noqdayba waa saasoo kale labadan magaalo ee markaa harawiga iyo marawigana waa haraad harawiguna waa haraad marawiguna waa marw waxaanay ka tirsanaayeen labadaa magaaloba mandaqadii cilmiga uu caanka ku ahaayee mudunulcaalamba la odhan jiray mandaqadii khuraasaan la odhan jiray khuraasaan mandaqatu khuraasaan hadda waxay u qeybsan tahay eeraan turkmanistan usbakistan tajikistan iyo afghanistan oo iminka naysaabuur oo kale ehraan bay ka tirsan tahay haraad oo kale waxay ka tirsan tahay ciraaq afghanistan bay ka tirsan tahay kuwa kalena kuwa kale ka tirsan yihiin markaa waa halkaa oo wasaqa thawban calanu harawiyun famaana marawiyan kumanay raalli noqonin marka sidaasaa markaa iyadiina dee mar haddii iyaduna ku raali noqon weyday meherkaasi ka kac buu noqonaya mehermasaal baa looga guurayaa wa fi lquruuri iyo dagidii ti aynu soo marnay ee marka dee caqdigii la fasaxa bacdalwadi ee gabadhi oo kale masalan ti aynu dariskii xalay aynu soo maraynay dee ninkii baa la yidhi waa xor ama ninkii baa nasab loogu sheegay dabeetana sidii buu noqon waayey bacdalwadi haddii ay fasakato dee mehermasaal bay yeelanaysay wa fii kayri daalika iyo ka kayrkii kii ugu horreeya shanta oo nikaaxa intaa ayuu mehermasaal ku sugnaa walwadu wadiguna fii maa low kaana bishubha waa markuu shubho yahay ow fii nikaaxin faasidin ama nikaax faasida markuu yahay weeyo waalqulcuna yejibu fiihi waxa ka waajibayay maa yejibu fi nikaaxi nikax wixii ka waajibayey waridaacu ridaacuna fii ma low ardacad waa hadday jaqsiyo zawjatuhu lkubraa suqraa ti yarayd washahaadatuna fii ma low shahidaa waa hadday ka marakacaan laba bitalaaqi furiin uma rajacaa dabeetana ay ka noqdaan waxaa sheekhu leeyahay walwadru wadiga iyo galmada mehermasaal ay ka waajibtaa waa fii ma low kaana bishubha waa markuu shubho yahay oo haweenaybu xaaskiisii moodo saasuu ugu tegey mehermasaal bay ku yeelan ow fii nikaaxin faasidin ama nikaax faasida ayuu dee ugu tegey oo masalan dee bilaa weli buu ugu tegey uu ku guursay ama bilaa shuhuud buu uguursay waa nikaax faasida kaana mehermasaal bay yeelanaysaa oo iminka haddii dee inandii la masaafeeyo la yskala tago oo weliba is-aragna yimaado dee waa laba midunoo in dee meherkii dib loogu hagaajiyo imaa dee in markaa laga furo isagii fura ama fasal loo qaado markaa haddii ay is-arag jirayna dee meher bay yeelanaysaa bimasaxalla min farjiha sida xadiidku ahaa waxay la yaabaan guur ma jiro haddana meherbaa ayay yeelanaysaa ninbaa beriginan yar iskala tegay oo yar oo weliba xilligu la yaabka badnayd waxay tihi hooyadihii ninkana ninbaa ninkan wiila sheekaysan jiray bay tihi tuulooyinkan miyiga yahay waxay tihi si uula sheekaysanay buu inantiina riyaa i raacaysay habeenkii daba kaxaysa dabeetana waa mehersaday buu ihi dacwaddii baa noo tii waa mehersaday buu ihi weligeediina uma teginoo waa joogay waanan arkay buuha inanta waanu isaragni markaaiska waxaan ku nihi warqadeediina sii mehermasaal markaa shan shan halaadana waan uga soo qaadnay markaasuu meherka ma idinkaa qaadanaya haddaana naagimasha igu jirin macnaha waxay la yaabayaan macnaha guurna ma jiro oo guurkaagiina waxba kama jiraan weeye meherna waa kugu waajibaya meherka waxa keenaya mucaamaladan ayaa keenaysa aw fii nikaaxin faasidin waalkhulcu khuluca ay haweenaydu ninka iska furtay ay tidhaahdo waxaasaan ku siinayaaye ifur yajibu fiihi waxa ka waajibay maa yajibu fi nikaaxi nikaax wixii ka waajibayay baa ka waajibo mahurmasaan ayaa ka waajibaya markaa insha allahu tacaala markaynu kitaabuulkhuluc aynu baabulkhuluc gaadhnaa baynu arki doonaaye mar wuxuu ku dhacaa khulucu wixii la magacaabay marna mehurmasaal buu ku dhacaa marna dalaaqu rajic buu noqdaa marka qaybihiisa insha allahu tacaala markaynu gaadhno fasalka khuluca ayaynu eegi doonaa qaybo u qaybsamo horena kutubtii horena waynu kusoo sheegin daabit buu leeyahay waradaacu radaaca iyo nuugmada ama nuujinda nisulmahar baa ninka u waajibaa waa waxyaalo fuqahadu ilaahay khayr ha siiye maskaxdooda ayay tuujiyeenoo wax alliyaalyo wax kasta oo suurtagal ah ayay meesha keeneen masale laga yaabo weligeedba inaanay dhicin ayay haddana ayagu intay maskaxdooda tuujiyaan bay markaa keenayaanoo hadday dhacdo odhanayaan xukunkeedu waa saa lagamana yaabo weligeedba inay dhacdo marka waa tan oo kale wuxu uhi waradaacu fiima low ardaca zawjatuhu lkubraa suqraa haddii nuujiso weeye nin islaam weyn qabaa ayaa ina yaroo naaska jaqaysa loo meheriyo dee islaamtii baa tii maxay iguma soo kici boo naaskii bay jaqsiisa maxay markaa noqonaysaa dee aabbuu noqonayaa sow maaha guurkeedii markaa nikaaxeed waa fasaqmayaa dee ismanay arag maxay iyadii ku yeelanaysaa markaa dee nisulmahar bay ku yeelanaysaa dee nisulmaharka ay ku yeelanayso ayuu markuu dee tasiya ugu noqonayaa markaas ayadii wixii iyada tayar u waajibinayuu siinaya nisulmahara ayaa ilaa iyadaa keentay oo xaaskiisii markaa ka fasaahadiso guurka ima inuu intaa maqnabana keentee ayuu markaa ku yeelanaya waa taa wa shahaadatu shahaadada uu ka waajibaya mehermasaan iyo markhaatiga shahaad ay ka waajiba mehermasaanna fiima low shahidaa waa hadday laba nin ka marakacaan bialaaqi furiin laba nin baa nin maxkamadda hortiisa kaga marag furay inuu ninkaasi haweenaydiisii saddexdii dalqadoodba u dhameeyey alaaq baa-inabay ayay fureen ama dalaaq rajciya bay fureen waxaa hal dalqa buu furayoo ninkiina sooma ceshaninoo sidii ayay haweenaydii kaga baa'intay uma rajacaa waxay idhaahdeen ninka waanu ishaynay waxba muu furine been baanu markhaatiyaha ku sheegayn dee gabadhina ka socotay gabadhina waa socotay soo maaha qabla duquul iyo bacda duquul midkii doodaba ha ahaatee mar hadday ayu gabadhiisii ka tegsiiyeen mehrumasaal buu ku yeelanayaa markaa mehrumasaal ayuu ku yeelanaya leanna budcigeedu wuxuu ku qiimaysadaa maar mehrumasaal mehrmasaalkii buu markaa ku yeelanaya walow wahabatu hadday haweenayaa sadaaqaha meherkeedii uma طalaqaha ufura qabla dukuuli rajaca calayha binisfi badeli mahr maharka bedelkiisa niska ayugu noqonaya walow wahaba abuuhaa hadduu hibeeye lamihiisuma banaana halkana masale kale ka hadlaya walow wahabatu sadaaqaha ninkii haweenaydii meherkii buu siiyey wuxu uhi waa kane hoo iga qaado gacantuu u geliyey kadib ay u hibaysay isagii siisay haddana markii ay meherkii ka gudoontay gacanta ku dhigtay ayuu ayay dib isagii u siisay walow wahabatu sadaaqaha waa isku fiicnaayeenoo intay waxoogay isla mirqaameen ayay iska siisay uma طallaqaha qabla dukuul ayagoon is arag ayuu furay ogoway meherkiina dee wuu siiyey kan iyadoo ay siisay waa cadiya cusuboo waa waa siin cusuboo ay siisay oo meherkiibay u soo celisay lama odhanayo leanno meherkii mar hadday ka guddoontay gacanta ku dhintay iyadaa yeelatay meherkii markaa ninkii waa laga hayaa waxaan ay bixisay lama odhanayo meherkii bay soo celisay wax cusub ay siisay weeyi dabeeto rajaca leha wuxuu ku noqonayaa binisbi badelin mahr maharkii uu siiyey bedelkiisa niski ayugu noqonaya leanna maxay ahayd furqada qabla alwaطi haddee qabla dukuul kala taga qabla dukuulka xaggiisa ka timi maxay markaa waajibinaysay nisfulmahar bay waajibinaysay haddii aanu waxba siinin nisfulmahar buu siin lahaa iminka meherkii wuu wada siiyey dee nis ha usoo noqdo markaa nis baa usoo noqonaya ila haddaanu siinin nisulmahar bay ku yeelan lahayd iminka meherkii oo dhamaystiran buu siiyey markaa nisulmahar ba usoo noqonaya oo sawtii siisay waxay siisay wax kalu ahaaye ma ahayn meherkii ila meherkii marka laga guddoomo halkaasa iminka haddii wax lagu siiyo waxa adaa yeelanaya wixii haddaad dib u siisa qofkii dee wax kalood siisay weeye ee wixiisood ku celisay ma noqonayso marka rajac alaya binisbi badeli ilmahr ilayn ma soo celin karayso shaygii waatan isagii hore u siisay oo shaygii wuu ka baxay bedelkiisii sharciga ahaa yacni niskii ay maaa soo mas hadduu misli ahaano masalan dee shan gadbadood oo raashina buu ahaa wayo iyana raashinkii bay dib u siisay dee labiyo badh ayuu markaa u socon waa hadduu mutaqawim hadduu ahaano masalan neef xoolaa buu ahaa dee neefkii inta la qiimiyo qiimihiisa barhkii loo soo celinaya hadduuse dayn ahaa oo ay markaa ka daysay waxba ugu noqon maayo leanno markaa waxba kama ay qaadanin walow wahaba abuuhaa meherkeeda hadduu aabbaheed ninka u hibeeyo yidhahdaana kuwe lamijus ma bannaana meherkeeda iyo wax alyaaliya waxay xuquuq leedahay haweenku iyada ayaa leh aabbaheed shaqo kuma leh ma kama dayn kara ninka iminka qaar baad arkaysaa annagaa meherkeeda kaa dayna warqadeediuna sii kama dayn karo hadday ayadu tidhaah waan ka daayey oo anaa ka saamaxay hadday tidhaahdo oy sidaa ku soo wakiilato aabaheed waa ansaxaya laakiin anaa kaa daayay dee malihid aad masoo dayn kartaa waxaanad lahayn ma dayn kartid walow aaba abuhaa lamiisu ma banaano faslun fi lmutcati waxa u fasayay mutcadii mutca waa waxoogay anbabixin waxoogay markaa ruuxa dumara marka la furo waxoogay anbabixina weeyi likulli mufaaraqatin mid kastoo la faaruqay oo la furay mutcatun mutca ayay yeelanaysaa ila alatii furida lahaa mahrun haweeneyda meher loo qadaray mooyaane oo wafuriqat qabla dukuuli dukuul ka hor iyo sana ka hor la furay mooyaane ow kaanat ifurqatu bisababiha ay ahaatay mooyaane ow bimilkii lahaa furqadu ay aatay yeesho uu yeeshay ow bimowtin ama dhimasho wafurqatun licaani bisababihi bay ahaatay walcunnatuna bisababihaa bay ahaatay wuxuu leeyahay sheekhu likulli mufaaraqatin mid kasta oo la furay oo la faaruqay mutcatun bay yeelan ilaahay baa laa junaaxa calaykum dembidi kama aysa in dallaqtum nisaa'a haddaad furtaan maa lam tabasuhunna ow tafriduu lahunna fariida wamaticuuhunna xoogay mutciya amba baxsiya cala almuusici ka loo waasicay qadaruhu qadarkiisa aday wacala almuqtiri qadaruhu kaan waxba haysana qadarkiisa mataacan bilmacruufi xaqan cala almuxsiniin walilmuطalaqaati mataacu bilmacruuf baa ilahayd xoogay mataacayo imtaaca bay leeyihiin fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna qaar buu laakiin ka soo reebay aan mutco yeelanaynin ila alatii furida lahaa mahar gabadha iyada meher loo qadaray mooyaane caqdiga loogu qadama dabadii wa furiqat qabla dukuul ee ayagoon is arkin ka horna la faaruqay ee la kala tegin taasi iyadu dee nisulmaharun bay yeelan mutca ma yeelanayso ow kaanat ilfurqatu bisabiha ama furqadu iyo kala tageli sababteeda ay ahayd oo iyada xaggeeda uu ka yimi ow bimilkii lahaa ama ninkii baa yeeshay waa masalooyinkii addoommada oo waxay leeyihiin nin baa addoon cid kala leeday guursaday bishardihi buu ku guursaday oo dee shuruuddii aynu soo marnay ee inuu ziro ka baqanayo gabadh xore aanu qabinoo meherkeedii aanu karayninoo addoontuna ay muslimad ahayd buu ku guursaday iyagoona is arkin ayuu hawdanoobo wax helay markuu wax helay ayuu gabadhiiba iibsaday fasharaaha maxaynu soo marnay haddii uu ku yimaado markaa milkulyamiin hadduu ku yimaado nikaax hadduu ku yimaadona waxaynu soo maray inuu fasakhayo falow tara almilku bacda nikaaxi batala nikaaxu nikaaxii baa buraya soo maa markaa kaasina waa dee isaga xaggiisa ayuu furqadaasi ka timi ow bimowtin dhimasho labadooda ama midkood dhintay intaasoo dhammi wax mutca oo yeelanayaan ma jiro dumarkaasi fanisu maa faradtum ilaahay wuxuu yidhi wixii aa u qadareen kara barkii bay yeelanayaan gabadhii qabla dukuul la furay manfacata budcihana muu oobsanin waxoogaygaa meherkaaba ugu filan markaa anbabax kuwan kalena dee wax kaloo ixaasha baan meesha ama waxshaabaan ku jira ama wax laga anbabixiyo wuxu uhi sheekhu wafurqatun licaani furqada licaanku intay licaantamaan ninkii iyo haweenaydii markay zina looga baqda ay saa ku kala tagaan bisababihi waa isaga sababtiisa isagaa licaanka keenay mar hadday bisababihi tahay mutcay waajibinaysaa waalcunna wa furqatu lcunna furqada kala taga howlgabka markuu ninku howlgabka noqdo si aynu soo maraynay xaris dariskeenni furqada halkaa ka timidna bisababihaa waa sababteeda oo mar hadday sababteeda tahayna falaa tujibu mutca ma waajibinayso wey mutcana waa wuxuu meherka ka yar baa la yidhaha oo masalooyinka ay yidhaahdaan fuqahadu shan shan lama gaadhsiiyo khamsatun laa tublaqu bikhamsa waa masalada ugu horayso almutcatu laa tublaqu bilmahar mutcada meher lama gaadhsiiyo waa laga yareeyaa faslu fi lwaliima waxaa u fasiraya weliimadii innagu ducaya alla bari baynu nidhaahnaa min alwalmi bay ka timi oo waxa weeye waa kulan waxaana la yidhaha raashin kasta iyo casuumad kasta oo loo sameeyey suruur iyo farax yimi daraaddeed ayaa la yidhaahdaa weliima inta badan laakiin tan cursiga iyo loo sameeyo aqalgalka iyo caqdiga iyo guurka ayay caan ku tahay laakiin waxyaalo badan baa loo sameeyaayo ilaa toban ayay markaa fuqahadu ay sheegaan oo dee tiicaqe walqasha ka mida waxa ka mida markaa khitaanan oo kale marka la sameeyo waxay samayn jireen waxba ay markaa qaban jireen xifdul qur-aanka iyo ixdaaq bay odhan jireen ee cursiga weliimaa la yidhaahdaa marka uu qofku meel wax dhiso wakiilaa la yidhaahdaa marka uu qof socota ay yimaado naqiicaa la yidhaahdaa waxaa la iska saba ma'duba haddii markaa dad martiya loo se karaama wadiima macyo badan bay leeyihiin waxaanay tilmaamaan culimmadu weliimooyinkaas sida sheekh maxamed sal cuthaymiin ba uu ku caddaynayey sharxulmumtica inay asalkoodu iska bannaan yihiin haddaan wax kale la soconin iminka haddaad guri dhisato oo aada markaa nimcadaa ilaahay ku siiyey mahadnaqeed darteed aad markaa weliimo samayso dhibi kuma sugna laakiin haddaad meesha inaad jin iyo balaayo iyo wax meesha aad meesha iskaga ilyeyso markaa aad aada u caqiidaysanta ama ay wax kugu dhacayaan haddaad wax ku qali weydo ama inaad jin iyo waxaad u qalayso taasi markaa wax kalaa la socdo waa xaaraan laakiin mahadnaq haddaad markaa u jeedo dad kala maqnaayo isu yimi hadday markaa wax samaysaan wax dhiba kuma sugna oo waa iska shee mubaaxa tani laakiin waa gaar oo iyada gaar baa loo xusay alwaliimatu sunnatun waa sunne waalijaabatu ajiibiddeeduna licursin laajawaajibatu wey bishuruudin minaa waxaa ka mid a an laa yakuuna sama halkaa macsiyatu waa inaanay ahayn ka muskirin dee wax waxwaalinayoo kale wa malaahin waxyaali lagu dheelayoo kale wa suurati xayawaanin mansuuba iyo xayawaan sawirkii oo taagan wa kaana w haddana bixaydu si oo low nahaahum hadduu diido lam yantahu aanay markaa ka joogsanaynin wayaxilu waxaa xalaala nasru naxwi sukarin sonkor iyo wixii la mida saydintii walaqdu gurashadiisuna waa xalaal wa tarku maa awlaa labadaaba in layska daayo ayaa ka fiican wuxuu yidhi sheekhu alwaliimatu weliimadaasiiba cursigu sunnatun waa sunne nebiga sala la ala slam hadal ahaan iyo ficil ahaan way kaga sugnaatay oo awlama calaa safiya bitamrin wa samnin waaqitin haweenadiisaa safiya waxoogaygaa timir iyo caano la fadhiisiyo subag iyo muqbaasadda ah ayay ku cuneen cabdiraxmaan bni cawf oo guursadayna wuxuu uhi awlim walow bishaatin war neef aryana ha ahaatee markaa weliimayso waxaa la yaaniya wixii qofku karayo xabadiyaaga hadduu karo intaasuu samayn beriis hadduu karayo wuxuu markaa karayo ayuu samayn walijaabatu licursin weliimadaa cursiga iyo markuu qofku guur leeyahay weliimadaa iyo ducadaa uu sameeyey in la ajiiba waajibatun waajib bay kugu tahay kuwa kale waa sunna laakiin cursiga waajib bishuruudin minhaa waxaa ka mid ah an laa yakuuna sababa macsiya meeshaa lagugu yeedhayo waa inaan macsiya ka jirin ka muskirin haddii dee wax lagu sakhraamaya meeshii yaallo dumar qaawani hadday joogaan wa malaahin wixii la dheelaya oo dee miisig baa laga tumanaya wa suuratu xayawaanin mansuuba suurooyin noole taagan maha hadday gogosha ku yaallaan iyo waxaa markaa lagu tumanayo ee gidaarada iyo markaa waxa lagu tiirsanayo ayaa sawirro xayawaana ma dad noole uu ku sawiran yahay markaasoo kale inaad tagtaa yani waajibku noqon mayso waa kaa dhacaya mar hadday munkarkaas jiro oo wa kaana weliba hadda bixaydu si oo low naham hadduu diidana lam yantahu aanay ka joogsanaynin haddii uu yidhaha war waxaan inaga daayana aanay markaa dee ka joogsanaynin laakiin haddii la sheekh iyo wadaadkii odaygii baa yimi oo munkarkii iyo wixii xumaantiiba waa lagu kala yaacayaaba meesha tag markaas munkarka ha kala eri markaa munkarka markaa kala eri waa inay markaa dacwaddu caam tahay oo dad gaara aan loogu yeerin waa inay maalinta koobaad tahay waa inuu kii markaa sameeyey kuu yeero waxyaalahaasay markaa ay ka dhigaan culimmadu ay shuruud ka dhigaan oo maalinta koobaad waa inay maalmaha labaad hadday tahay yacni ayaa waajib kuguma aha waana inaan dee dadka akhniyada ahay waxayse aan loo yeedhin waayo nebigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi sharu طacaami طacaamu lwaliima raashin waxa ugu shar badan raashin waliimo yudca ilahi akhniyaa wayutruku lfuqaraa dadka akhniyadaana loogu yeedhayo mid walba tiisa ay baylahayso dadkii fuqarada ahaana laga tegayo daday toodii wada bisishahayo mid walba baylahayso oo riyahay la siinayo iyo digaagga ayaa loo yeedhayaa kuwa markaa dhexdu xidhan dee waxba haysana wax ka dambeeya meelay u qadatiyeetoona ururiyo gee laakiin haddaad kuwaana ka tagto kuwana isugu yeedho sharu dacaam bay noqonaysaa baa nebigu sala alla alay slm raashinkii ugu shar badnaa bay noqonaysaa wayaxilu waxaa alaala nasru naxwi sukarin sonkor iyo shilima iyo lows iyo in la saydhiya waa mid bannaan walaqdu waxaa la saydhiyey inaad gurataana waa wax iska bannaan haddii nacnac midhada iyo waxba yani la saydhiyo ood iska markaa jabadaa iskaga gurato waa shay iska mubaaxa wa tarkumaa laakiin ka tegiddooda inaad waxaa saydhsaydhintooda iyo haddii la saydhiyo gurashadeeda inaad iskaga tagtaabaa awlaa iska wanaagsan oo fiican waa laga fiican waxaa saydhsaydhideedana waa laga fiican yahi haddii la saydhsaydhiyona gurashadeeda ayadana waa laga fiican yahi arrintii berigii dhaweyta aynu aadka uga hadli jirnay dee jiifow jaqdi ahayd baa waxaa la sheegaya ruux dumar oo toban kun oo dollar wixii dee daadka ahay ummadda laga dhacay saydhisay markaasoo deetana dusha laga qabqabsaday wayaxilu nasru naxwi sukarin iyo walaqdu gurashadiisa waa saydhintiisa la saydhiya iyo gurashadiisa wa tarkumaa saydhida in laga tago iyo gurashadaba ayaa awlaa ka fiican gurashadooda inaad iska dayso wax markaa laga fiican yahay weeye dariska qaybta halkaa inoogu joogo wallahu aclam